galab wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandurey iyo aniga oo ah nuur xasan nuur daanda dhambaalka ugu horreeya noo soo qabo nuur dhambaalka ugu horreeya wuxuu naga soo gaaray jaamac maxamed xirsi iyo suldaan cabdi goox maxamed goox samsam goox cali cabdi goox iyo cumar cabdi goox iyo aamine cabdi goox hinde aadan goox gaariye maxamed saleebaan iid cabdi jabane maduubi yuusuf jaamac iyo faarax yuusuf jaamac roode aadan daahir iyo cabdimaalig aadan daahir kabtan gaagaale iyo sakariya aadan daahir iyo qadar ow daahir maxamed axmed xasan iid jamaal cabdi iyo xasan shukri colaad iyo shaafici xiriir cabdi dhuux cusmaan cabdi cali cabdi qani cabdulaahi xaaji iyo dhammaanba asxaabta waxa ay jecel yihiin inay halkan hambalyo uga diraan maxamed aadan goox iyo ifraax mukhtaar guhaad oo ku aqalgalay degmada gaashaamo waxaana ay leeyihiin bata oo barakuba aamiin ayaan leenahay aamiin ayaan ana leeyahay daandureeyo dhambaalka dhinaceyga ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah faa'iise maxamed suurad iyo bashaare maxamed suurad iyo faatumo maxamed cali iyo aabe isxaaq xasan maxamed isxaaq xasan iyo aadan isxaaq xasan cabdulaahi isxaaq xasan iyo ibraahim isxaaq xasan suuban isaaq xasan sacdiye isaaq xasan xareede isaaq xasan ibraahim shaahiyow iyo suleymaan sheekh xasan dhammaan asxaabtan oo kala jooga beljim turkiga kenya soomaaliya iyo sacuudiga waxay hambalyo io bogaadeen ay u dirayaan mukhtaar isaaq xasan iyo marwadiisa maryam maxamed suurad oo wiil ugu dhashay tuulada daarusalaam oo ka tirsan degmada saakow wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdulaahi mukhtaar xasan ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen cabdulaahi waxaan leenaha ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heesta ugu horreysana haddii aan noo soo qabta daandurayo waxaa ku wada luuqaynaya cabdinaasir macalim saciid iyo hiba maxamed hiba nuura
inaga ilaaliso aa inaga
waxaa dhabaal uu noogu yimid hooyo faadimo cabdi aadan iyo ciise axmed cartan raage iyo ayuub axmed cartan raage iyo cabdimaalig axmed cartan raage cabdiraxiim axmed cartan raage iyo igraan axmed cartan raage iyo dahabo axmed cartan raage maa'ido axmed cartan cabdiraxmaan cali iimaan cabdinajiib cali iimaan cabdisamed cali iimaan cabdiwaduud cali iimaan iyo faa'izo cali iimaan iyo salma cali iimaan iyo cabdinaasir cali iimaan iyo aabe cali iimaan ibraahim shaahiyow cabdicasiis maxamuud cabbaas iyo sulaymaan sheekh xasan waxaana ay hambali gaarsiinayaan maryan maxamed cali iyo mukhtaar isaaq xasan oo wiil ugu dhashay tuulada daarasalaam ka tirsan degmada saako wiilkaasi oo loo bixiyey cabdulaahi mukhtaar waxay leeyihiin ducadu waa xaggeena waxaan leenahay cabdulaahi mukhtaar soo weynow noqo kii waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxdara dhambaalkanin waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah warsame sheekh cabdi iyo injineer cabdirasaaq faarax fiiqow najmo faarax fiiqow iyo mahad faarax fiiqow nasro faarax fiiqow warsan faarax fiiqow cabdalla faarax fiiqow waxaa kaloo ku jira maxamuud faarax iyo cabdiraxmaan maryam yuusuf fiiqow iyo fartuun yuusuf fiiqow iyo sahre yuusuf fiiqow cumar yuusuf fiiqow nasaaxi cismaan fiiqow iyo nuur ibraahim fiiqow farxiyo yuusuf cabdi iyo cabdi yuusuf cabdi habaryar maryam fiiqow iyo aaba faarax fiiqow iyo hooyo dhuuxo fiiqow maxamed dhammaan reer fiiqow xaashi waxay hambalyo iyo bogaadan ay u dirayaan maxamed faarax fiiqow iyo ayaan axmed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasi waxaa loo baxshay mustaf maxamed faarax waxaan leenahay allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin isu tagay dhammaan ma ogan karaa mooye isaga
aladaygu kayadhibtamo naftan naftan ku ogole naftan naftan naftan ku ogole ku abaatide ku abaydinka ku abaatide ku abaydinka الشمال قبل ifafaalayo saadaragtide sida awliyaan u odarasiya ifafaalayo saadaragtide sida uliyaan udarasiya ويها إلى بيلي يا ويها إلى بيلي وأغمر يوم وبايل وأغمر يوم وبايل kartooda iyada qaytoodiba xasuusiyo qoon abdi koo baxshee kartooda iyada qaytoodiba xasuusiyo qoon abdi koo baxshee يكدين المدود روارستيش صعب كمري يكدين المدود روارستيش صعب كمري ذلك القعلة جايبو وبيدي بتمو ذلك القعلة جايبو وبيدي بتمو naftan naftan naftan naftan ku ogol
dhambaalkani daandurey waxau naga soo gaaray aabe cabdi daahir iyo hooyo aamine farasle iyo maryan cabdi daahir xaawo cabdi daahir iyo firix cabdi daahir aadan faarax farasle jaamac cabdi daahir iyo shafeec cabdi daahir aadan cabdi daahir mar kale ayuu soo laabtay xidig cabdi daahir iyo dinye cabdi daahir anfac cabdi daahir dhammaan reer cabdi daahir iyo reer farasle waxay halkan uga hambalyaynayaan liibaan cabdi daahir iyo marwadiisa cubax maxamed cabdi oo uu wiil ugu dhashay magaalada caabudu ah wiilkaasi magaciisa lama soo sheegin laakiin waxaan leenahay allaha ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca dhinacii haasaha haddii aan dib ugu laabanno xasan aadan samater markaan daba jiray shan iyo toban markaan damac urla soo kacay markaan daba jiray shan iyo toban markaan damac urla soo kacay doorkayga markaan isaan tegey markaan daba jiray shan iyo toban markaan damac urla soo kacay markaan daba jiray shan iyo toban markaan damac urla soo kacay doorkayga markaan isaan tegey dhaqankiyo dulqaadkii iimaankiyo bidaaxadaadii dubanqaydiya jeclayskay naftayda midii ay ku dhegelay
heesta ugu dambeysay aan barnaamijka kusoo xiri doonana waxaa ku luqeynaysaa khadiijo fowday nuur iyada ayaana ugu dambeysa dhegeystayaal barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee galabta intaasna waxaa ku dhan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaana wadajir idinkugu soo jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigu ah ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
damacaha wada iyo wadanta kale ka fogaa